Sharaxaadda baabuurta lagu geliyo aroosyada iyo diyaarinta goobaha xafladaha sida hoolalka hoteelada iyo sidoo kaleeto xeebaha lagu qabsado munaasabadaha ayaa waxay fursad shaqo oo ay noloshooda ku maareeyaan u noqotay qaar kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose dhalinyaradan oo xirfadan kaga baxay baagamoodannimadii ayaa dhaqaalaha kasoo gala waxa ay ku maareeyaan noloshooda iyo mida qoysaskooda iyaga oo sheegay in xirfadani ay u noqotay shaqo abuur haddaba qaar kamid ah dhallinyaradan ayaa idaacadda waamo uga warbixiyay shaqadan ay qabtaan iyo sida ay uga helaan nolol maalmeedkooda waayo magaaladan waa magaalad weyn marka ani ahaantii waxay ugu dhiirigeliyey aroosada xafladaha sida xeebaha hoolalka waaweyn hoolalka shirarka kulli dhammaan inaan haweyno aan sharaxno aan magaalada bilicdeeda dib u soo celino ayaa igu dhiirigelisay inaan sameyno xaruntaas kismaayo decoration center taas baa igu dhiirigelisay waxaa ka mid ah sharaxaadda gawaarida arooska sharaxaadda xafladaha sharaxaadda hoolalka waaweyn iyo hoolalka yar iyo sharaxaadda shirarka iyo sharaxaadda noogu dambeyso xeebaha ah hoolal aan kiraysanaa ayaan sharaxnaa haweysanaa aan hagaajisanaa waxaan bartay sanadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaan bartay xirfadan sharaxaadda gawaarida aroosada iyo xafladaha waana dhawahay wallaahi marka hore isma dhiheynin xirfadanaa baranaysaa waxaana sameynaysaa fikraddeeda may ku jirin laakiin balse markaa la kulmay waxaan oo youtube iyo tictok aan ka daawaday markaa niideeda waxaan ka dhaadhicay inaa waxaana wax ku qabsan karo ayna meesheeda waxa uu waday hooyadii iyo familkii wax dhanaa ku maareyn karo marka saasay tahay inay markaa guro galay ka meelahaas markaa shaqadan iyo waxaan ardaynimo iyo waxaas haddii kuu bilaabay haddana alxamdulilaah heer waxaa marooyaaba oo maalinkii hataa meesha iga tago oo safar iska aado oo ana meesha gacan aan ku xin karo iyo shaqaalayaasha kale aan ka maamuli karo marka hadda alxamdulilaah wixii aa fikraddeeda dhan aa maxaleeyahay aa kusoo tacbeeli jiray hadda alxamdulilah hooyadii aabiyey walaalayaashii familkeyga dhan waan ku maarayn karaa walaahi horta waxaa kusoo biiray xirfadan ka ilaa walaahi horta marka hore isma dhihin waxaana ka bixi doontaa waxaana naa baran doontaa laakiin balse wax walbo wax adeega umaleynaya laakiin wax walbo waa la fudaystaa marka saasay tahayni adeega umaleynaya marka saasay tahayni hadda fudud ay la noqotay marka wax dhibna ma jiro wax cadaawad ala kulman ma jiro alxamdulilah macalinkeeni si fiican wax ugu baray wuu soo dhaweeyey wax walbo waa waa dhankiisa waanu mahadcelilahaa isaga